halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo o r g kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa axad taariikhdu ay ku beegan tahay labayo tobanka bisha shanaad ee mey sanadkuna waa laba kun iyo sagaaliyo toban xubnaha maanta aan idinkugu hayno barnaamijka madadaalada axadda waxaa qayb ka ah xubinta hibada iyo hal abuurka oo aan ku waraysan doono hal abuure gabayo ka sameeyey qabyaaladda iyo dhirjarista waxaan kaloo idiin haynaa haween ku sugan gobolka hiiraan oo soo celiyey caadadhaqameedka guurka qaabka arooska uu uga dhici jiray deegaanadooda xubinta maxay kugu qaadatay oo aan ku waraysan doono hal abuure curiye suugaanta nuucyadeeda kala duwan sida gabayada geeraarada jiiftada iyo heesaha islamarkaana heesaha laxanka saara kuna luuqeeya xubinta googa iyo ruwaayadda lamahuraan ayaad sidoo kale barnaamijka maanta ku maqli doontaan marka horese kusoo dhowaada wararka arrimaha bini-aadamnimo ee toddobaadka waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan taysiir
wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka iyo beeraha ee maamulka puntland cabdirashiid cali geelle ayaa rediyo ergo u sheegay inay qiimayn iyo diiwaangelin ku sameeyeen beero laba toddobaad ka hor ku gubtay deegaanka buraan ee galbeedka gobolka sanaag wasiirka ayaa xusay inay la kulmeen hay-adaha faw iyo w f b oo ay kala hadleen sidii ay u caawin lahaayeen qoysaskii lahaa afartan beerood oo ay ku yaalaan boqol iyo labaatan geed timireed iyo dhirqudradeed kale oo uu baabi'iyey dabka kulanka ayaa la iskula afgartay sida uu wasiirku noo xaqiijiyey in dhirta gubatay laga saaro beeraha dadkana la siiyo tababar abuur iyo qalab ay dib beeraha ugu tacbadaan sidoo kale waxaa laga hadlay in derbi lagu wareejiyo dhulbeereedka si loo yareeyo gubashada beeraha ee mustaqbalka dad lagu qiyaasay laba milyan iyo laba boqol oo kun oo qof oo kala bar ay yihiin dadka gudaha ku barakacay ayaa u baahan gargaar deg deg ah oo cunno ah sida laga soo xigtay xafiiska isuduwaha howlaha bini'aadamnimo ee qaramada midoobay tirada dadka ku jira xaaladda cuntayari ee halista ah ayaa bishii hore lagu qiyaasay hal milyan iyo toddoba boqol oo kun oo qof xaaladaha abaarta ayaa horseeday barakac dheeraad ah iyadoo ku dhowaad afar iyo afartan kun oo qof ay sannadkan ka guureen deegaano miyi ah oo ay ku noolaayeen kooxaha ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada ayaa sheegay inay kor u kacday tirada dadka laga daweeyey nafaqadarrada heerka dhexe intii u dhexaysay bilihii janaayo iyo maarso ee sannadkan laba kun iyo sagaal iyo toban carruur tiradooda lagu qiyaasay sagaal boqol afar iyo konton kun ayaa u baahan gargaar nafaqo oo deg deg ah si looga hortago nafaqo xumida daran warka rediyo ergo oo aan idiin akhrinayay anigoo cabdiraxmaan taysiir ah waa naga intaas wararkeenna iyo warbixinadeenna waxaad dib uga heli kartaan bogga aan ku leenahay internetka oo ah rediyo ergo dot o r g sidoo kale waxaad naga heli kartaan baraha ay bulshada ku xidhiirto ee facebookga iyo twitterka adinkoo nagu raadin kara ad rediyo ergo
waa hagaag dhegaystayaal ramadaanul mubaarak ayaanu hawada idinka leenahay barnaamijka madadaalada ee raadiyaha ergo ayaad dhegaysanaysaan inta aynaan guda gelin barnaamijka waxaan idiin soo qabanayaa mid ka mid a heesaha loo qaaday ramadaanka xidhiw ergo ayaad nagala socotaan oo aad ka maqashaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka midirbaan dhegaystayaasha jooga soomaaliya waxay nagala socon karaan qaar ka tirsan idaacadaha kuwa haysta adeega internetkuna waxa ay booqan karaan mareegta aanu ku leenahay ee radio ergo dotowarji dhegaystayaal markana haddii aanu guda galno barnaamijka maanta abwaan maxbuub cabdi oo ah hal abuure curiyaa suugaanta noocyadeeda kala duwan sida gabayada geeraarka jiiftada iyo heesaha islamarkaana qaada oo laxanka saara kuna luuqeeya wuxuu abwaanku inooga waramayaa qiso jaceyl oo ku dhacday isaga oo xabsi ku jira ku yaala dalka masar abwaanka oo ku sugan magaalada jigjiga waxaa wareystay wariyaha raadiyo ergo ee deegaanada soomaalida maxamed khaliif qisooyin badan oo horta aniga i qabsaday baa jira maxamedow weriya haddii aan kuu sheego halkana kuma soo koobi kara laakiin qiso had iyo jeer aniga xusuus igu ah oo aan aniga iyo xaaskayga iyo nin saaxiibka iyo xaaskiisu jeel aan wada galnay afrikadan ah ayaa jira marka kaas baan jeclahay inaad wax iga weydiiso bal adiga wixii alla inaga karsi waayahay qisadaasi goormay dhacday qisada hees baad ka aliftay dabcan waxaan ka alifay laba heesood iyo geeraar waayo waxaa jirta anigu xaaskaygii iyo gabadhan dhalay baa yaa jeelka ku jiray saaxiibkay oo isagana cabdi xuseen cumar la yidhaah xaaskiisa iyo wiil yarow dhalay baa jeelka igula jiray marka sidaa darteed gabadhayda yar hees baan u sameeyey gabadha wiilku aniga oo matalaya saaxiibkay uu qabo oo faadumo layidhahana hees faadumo dawo layidhaha baan u sameeyey gabadha xaaskayga ana maadaama laba heesood noqdeen iyada geeraan aan ilaa nasabkeeda ku ammaanay oo jiifta oo gabaya baan u tiriyey waa tahay qisadani goormay dhacday qisadani waxay dhacday labada kun iyo afar iyo tobankii ilaa shan iyo tobankii intaas baan jeel ku jirtay bal haddii aada heestan guda gasho ood nooga sheekayso qisadaasay ku dhacdo adigoo noo soo koobay bal walaalo waad mahadsan tahay maxamed qisadan qiso la yaab lay ahayd waxaan ka tagnay suudaan masar baan gallay gobolka ugu sakeeyo usuwaan layidhaho gobol aada u guda ballaarana ayaa tareenkana lagu qabtay sharci la-aan baana lagu xidhay laba meelood ayaa anaga iyo carruurtiina lagu kala xidhay marka waad garan kartaa adugu ilmahaagii iyo islaantaadii oo xidhan adna aad xidhan tahay meella aan kula joogin murigadooda waad garan waxoogaa dadkii eheliyadda ahaabaa waxay dhaheen u ntaanu idinku doodaynaa u ntaa idinka saaraysa waa waktigiibaa wakti nagu qaatay marka gabdhihii way cawdeen waxay dhaheen sidan kuma geli karra dumar iyo carruur baa nahay weliba saaxiibkay gabadha xaaskiisa aada noo dhibtay marka waxaan go-aansaday inta aanu timeka sugayno um-ta inaan maaweelino gabdhihii hees baan alifay markaas aanu alifay gabadhii saaxiibkay anoo matalaya isaga ayaan heestii qaaday heesta waxaa la yidhaha faadima dawo cirkoodayo habeen daruuruhu ay curteen deegaanto hortayo dhulkana daadkii qulquli arlada doogiyo aleen dariiqyada buusameed dalxiis meelah la dego indhuhu ay daawadaan sidoodan ku dartayo dookaygaad noqotayo nafta kugu diirsato wadnaha dejiyay dawoy wadnaha dejiyay dawoy adaan dumarku jaray dawadii qalbigiiyo naftay dareenka hamigiyo beerkay dariiqa wana galay shuc xusuustay daashatay dawoy faaduma dawoy dareenkii ashaqay hablaha hablahan kaa doortay allow daaraha jigjiga kuwa ugu doorka roon ilaa diri dhab iyo fiiq deegaanka jarar iyo dig iyo ilaa dooliyo wardheer intuu qoraxay ku dego webiga kugu daahiyo dalxiiska goday ku yaal ku soo daawadsiiya oo liibaan labadeeda daal ku soo daadaheya oo dibyaa ku arooso dubay dahabkaaga gadaa dookhaagu wuxuu rabana diyaaryaa kaga dhigaa udawaadii qalbigiiyo naftay dareenka hamigiiyo beerkay dariiqa wadnaha galay xusuustay daashatay dawoy faaduma dawoy na dareenkii ashaqay hablaha hablahan kaa doortay dalkeennii hooyayo dul aanoodiyo cireey dalxiisyaa kula maro sareeyaa ku daawado damaanshaad kugu wadaa adoon daal iyo dhib qabin dadaaduna kula sodaan dul aanood iyo cireey damaanshaad iyo ciyaar dulhawdiyaa kugu tuma faadma dawo haddii aan intaa uga gudubno runtii waa hees erayadeedu ay aada u macaan yihiin xikmad badanna ka warramaysa bal heestan qisadan inaad curisay ood samaysay dareenka adiga ay kugu leedahay wallaahi bilaahi marka aan xusuusto aad baan u qayroodaa waayo waa qiso dhab ah oo ilmahaagii een, jacaylka ubadka iyo dumarka waad garanaysaa marka maadaama jacaylka dumarka iyo ubadku ubax ubaxii iyo qalbigii ay yihiin labadiiba marka ay xidhan yihiin adigiina aad xidhan taho awoodaad wax ugu qabata aadan haynin qurbana aad ku xidhan tahoy markaas dad macnaha eheliyad ahoo kula jooga wax ku qaban ayna jirin waa shucuur aad iyo aad qofka naftiisa u kicin karta marka een, heesta marka aan tiriyey een, waxaan tiriyey geeraar aan kaga warbixinhayo cabashadii gabadha oo aan leeyahay marmar baan idhaahaa wixii ubadka gaadhiyo labadaa islaamood ee daba adayskale marra waxaan idhaahaa kolla amarka eebbahay lama oorin karayo isagaa awood lehe astakfirullah hadalkaa axmed oohintiisiyo axmed waa wiilka yare uu saaxiibkay dhalay axmed oohintiisiyo ilmadii ayaanbaa uurkayga gubayoo anfacada ma quuto hurdo uma arooro dadka lama istaago ummaddu ila hadlaysaan is-ilaawayaayo aaggaad jirteeniyo jeelkii uswaan bay indhuhu eegayaan weli marmar baan idhaahaa marra waxaan idhaahaa abshiraa la yidhaahaa gabadha xaaska ahayee aan wada joogno maadaama tii kale u heesay ilaan waa dumaroo waxay odhanaysaa naagtii wiilka kaleba ugu heesa adiga waa sidee marka iyadana inaan gabay oga dhigo marra waxaan idhaahaa abshiroy waxaa tahay ruuxaan iloobayn axdigii u galayoo abaalkana gudayso ilaahay taqaano isxaan lagu yaqaano ummadda u gargaarto odaygeeda maqasho amarkiisa fuliso ruux adkaysi badanoo ubadka iyo reerkaba lagu aaminaa tahay adigiyo ayaan baan u jeclahay adduunkoo ilaah baan ku dhaartay barwe aaminaa tahay marra waxaan idhaahaa edabtiyo akhlaaqdiyo asluubta iyo garashada ilaahay ku siiyaa aynigeedka rooney anfacaya ruuxii iimaanka qaba oo awlaad xalaaloo laysku aaminaa tahay ruux adkaysi badanoo ubadka iyo reerkana lagu aaminaa tahay adigiyo ayaan baan u jeclahay adduunkoo ilaah baan ku dhaartay marwe aaminaa tahay marra waxaan idhaahaa asalkaagii hore iyo ehelkaad ka dhalataa aynigeed ka roonay orjinaal ahaayo adduunyadu ha maqasho ogeysiis ha noqoto ummadduba ha yaabtee aabbihii ku dhalay iyo awdoonu khalaf iyo abtirka hooyadaa iyo eeddaday macaan baan asal raacayaayo sidaa aawadeed baan kuu ammaanayaayo ammaantaa aan kuu tirin erayada aan kugu idhi waad astaahishaayo adigiiyo ayaan baan u jeclahay adduunko ilaah baan ku dhaartay marwe aaminaa tahaa idhi halkaa markay joogta gabadha hee sidaa tahay A- een, ayaan ma gabadha aad dhashay baa mise waa gabadha saaxiibkaa qabo waa ayaan anaa dhalay gabayga ruuxaan u tirinayana waa xaaskayga heesta faadumo dawana waa gabadha saaxiibkay qabo halkaa markay sheekadu mari haddee gabadha yareed maxay odhan aabbahaa muxuu kugu nacay abshiro inantan dhale ayaan waayadan maarag akhbaartiinana ma helino ilaan ku abaarsade ilaahay baa jire intaa inka badan miyaan awlaadu dhalay fircooney idinku aamini karaa adaan ummadoo dhan iyo aabbo adduunyada ku jalahay aabbo adaan kugu weleladaa aabbo haddana ku ilmaynayaa aabbo indhaha nuurkoodiyey adanku oomanoon ayaanay aragaaga rebeyaabo ayaanay ogada jidhkiyo arwaaxdiyo ruuxdayo adaa urkiyo qalbiga wadnaha ku abuurano sidaada bay ogeyd ayaan kugu hooyayaa anfacadii baan ka go'ay ayaanay aawadaa adaan ummadda oo dhaniyo aabbo adduunyada ku jelahay aabbo adaan kugu elelada aabbo haddana ku ilmaynaya aabbo indhaha nuurkoodii eey adaanku oomanoon ayaana yaragaaga rabay aabbo
ma jeceshahay inaad wax cusub ka ogaato ama aad ka barato arrimaha tiknolojiyadda waxaan diyaar kuula nahay inaan ka jawaabno su'aalaha aad qabto ee la xidhiidha internetka bogagga ay bulshadu ku xidhiirto websaydyada taleefannada taabashada shaashadda ku shaqeeya kombyuutarada aaladaha casriga ah iyo wax kasta oo tiknolojiyadda la xidhiidha waxaan bilownay barnaamij cusub oo tiknolojiyada aan ku falanqayn doonno kaas oo aad dhegaysan doonto sabti kasta isagoo ku celis ahna talaado kasta su-aashaada noogu soo dir nambarka farriinta gaaban ee laba kun iyo labaiyo toban
wahagaag dhegaystayaal raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan barnaamijka madadaalada ee raadiyaha ayaad dhegaysanaysaan waxaynu maanta barnaamijka idinkugu haynaa sidoo kale sheeko ku saabsan caada dhaqameedka la isu aroosi jiray oo hadda dib loo soo cusboonaysiiyey taas oo ay iska kaashanayaan hooyooyin horey loogu aroosay caada dhaqameedkii hore oo ku sugan gobolka hiiraan qaybo ka tirsan waayihii hore waxay dadku samayn jireen gaari dameerka oo loo isticmaali jiray gaadiid ahaan iyada oo looga maarmi jiray gaadiidka kale haddaba warbixin arrintaa ku saabsan waxaa magaalada beledweyne inooga soo diray wariyaha raadiyo ergo jamaal cali cabdi
waa hooyooyin aad ugu faraxsan siddeed iyo labaatan sanno kadib inay galbiyaan aroos ay ku guurinayaan habdhaqameedkoodii soo jireenka ahaa oo ay dib u soo noolayn hayaan bulshada ku nool gobolka hiiraan waxay lahaayeen habdhaqameed kala duwan oo ay soo bandhigi jireen xilliyadaha xafladaha iyo arooska oo ay caan ku ahaan jireen balse waayihii dambe dhaqamadaa way sii nabaad guurayeen waxaana lagu beddelay habdhaqameed lagu sheegay inuu yahay casri oo laga soo minguuriyey dalalka reer galbeedka habdhaqankan hooyooyinka ay dib u soo cusboonaysiinayaan ayaa ah in arooska gabdhaha iyo wiilasha lagu guuriyo gaari dameer lagu xardhay shaash iyo waxyaabo kale oo indhahaada soo jiidanayo waxayna haweenka inta ay ku sii jihaysan yihiin aqalka arooska loo galbinayo ay ku mashxaradaan erayo kala duwan oo ay isla jebinayaan dareenkaadana soo jiidanayo aamow cabdi xasan waa hooyo qoyskeeda ka kooban yahay kow iyo toban ruux waxay reediyo ergo u sheegtay in iyada lagu soo aroosiyey habdhaqameedkan gaaridameerka lagu galbinayo waxayna ka mid tahay haweenka sida aadka ah ugu ololaynaya in dhaqankoodii soo jireenka u ahaa ay ku aroosiyaan carruurtooda dhaqankan horta wax badan ayuu soo jiray in dameer cuntada lagu soo raro in gabadhii iyo wiilashii ayaga aqal soomaali loo dhiso ayadoo muuqaalka hadda ou jirana sidii dhaqankii reer galbeedkii camal waayahan dhexe la bartay in gabadhii iyo wiilkii hotel lagu guuriyo dhaqankeena saas ma ahaan jirin raashiinka markaan hooyadii u geynayna sida aan u naqaano kiil ayaan ku niraahdaa kiilka markaan qaadayna dameer ayaan ku qaadi jirno shaashkiisa u saarayno adduunyadiisa daabacyo iyo waxyaaba saas ah annaga hooyooyinkeenaan hadda lagu soo guri geystay laakiin waayadan dhexe sida aad aragtiinba in toorto afkii laisu geliyo dhaqanka reer galbeedka baabuur cad lagu qaado waxyaabahaasaa soo baxay marka markaan tashanay oo ku tashanay warsaan waaba garanay fikirkan fiicane maxaan ka bedelnaa waxaan ka bedelayna waa meesha baabuur inaan ku geyno alaabtii ay dhaqanka reer galbeedka naga noqonayso inaan dameerkii ku qaadano idiig dhaqankii aan lahayn ciyaarihii ahaay ee haweenka bas ee ciyaarayan ragna uu ku jirin ragna gaarkiisa u ciyaar hadduu rabo marka aan saas samayno aan sidaas ku geyno waxyaaba si aan ugu bedelno dhaqamada hadda nagu soo saaiday ee reer galbeedka ay markaaad galbinaysaan oo kaleeto arooska maxaa erayaa oo lagu hadaaqa haddii aad inoo sheegto si roogiyaa loo qaadaa markii aan gabadha gurigeedii geynayno si roogaa loo qaadaa waxaan u qaadaynaa dhaantadii waxaan u qaadaynaa bulladii waxaan u qaadaynaa kabeebaydii sidii la kasi jiro awooyaashan iyo ayeeyaashan ay isku guursadeen oo kalean gabadhii mar haddaan rabna lama abaanan ku geynaynaa marooyinan gab isku siinaynaa habeenkii sidii loo geyn jiraan u geynaynaa wax waliba marka waxaan oo kalifka keena o dhan inaan dib u yaraynaan rabnaa gabadha mar si roog waa lagu waanayaa oo waxaa lagu yiraahdaa gurigii hooyadaa waad ka soo guurtaye gurigii reeraha kala wanaajiyo ninkaada amarkiisa qaado adiga erayo saas kamid ayaan gabdhaha ku guurina aamuw cabdi xasan waxay sidoo kale sharaxaysaa sababta dameerka shaashka loogu xidho iyo waxyaabaha ku dhaliyey in dhaqankan ay dib u soo nooleeyaan siddeed iyo labaatan sano kadib gaari dameerka horta waa gaadiidkii ugu horreeyey ee soomaalidu ay yeelatay ee soomaalidu ay leedahay mid aan ka boodi karnana ilama aho dhaqankeennaba ma ahabo inaan marka wixii annaga aan dhaqan u lahayn aan kor u qaadno horta marka koowaad soomaalida taasaan ku gubaabinayaa muhiimadda ay leedahay markii gaari dameerkii annaga aan sagxaddii saarneed daabac ku firaashno shiliskii saarno ee dharkeenna subeeciyadda ee badarkii ku daboolno ama cabitaankii ama alaabta ama fasilitiskii aan inaan ma aragtahay dameerkii fiyooro loo xiro la hagaajiyo aan sidiina ay haweenkii ku daba galaan saas loogu geeyo qofkii kaleento si dhaqankeennii iyo habkeennii oo u noqdo mid dib u soo laab dameerka markii aan arkay waxaa arkayay isagoo dhagihii loogu xiray shaash oo kaleeto shaashkaas muxuu ka macnayah dameerka loo xiray shaashka wuxuu ka mid yahay dhaqan hori aan annaga u lahaan jirnay xariir waa marka xariirtaas hooyooyinkeennii hore iyo aabbayaasheenii hore lagu soo guuriyey soomaalida markaas aaday isu jecleed markay dhaqanka wanaagsan haysatay hadda markii ay hergalbeedka ku daysteen ay hergalbeedka dhaqankoodii sameeyeenna waxyaabo badan baa isbedelay dhulku waa sidiisii cirka waa sidiisii dadkaa isbedelay dhaqankoodiina ka tagin sidee marka uga dhaadhicisaan jiilka daadeer ee arkaya gaadiidka cadcad ee lagu galbinaya aroosyadooda in gaari dameer lagu galbiyo gabadha arooskeeda ama wiilka sidee uga dhaadhicisaan horta qof waliba markuu qoyskii qof walba gurigiisii uu ka bilaabo waxaa laga yaabaa in dadku dayasho maalin walba waxaan aragnaa dad hadda dhahayo sidaasaan rabaa oo inay sii kordhayso dad nagu dayanaya annaga oo dhaqankeennii soo raacay aniga weli gabarteyda ee kumaanan guurinin laakiin haddeer waa qaangaar gabdhahaygu weyna guur guur way gaareen waxaanse jeclahay haddii alla idmo ay guur ilaahay u saqiro inaan dhaqankii ku guuriyo soomaalidu lahayd aan diyaar u ahay mulki cismaan faarax waa hooyo lixdan iyo saddex sano jir ah waxay reediyo erga u sheegtay inay aada ugu faraxsan tahay dib u soo noolaynta caada dhaqameedkii iyada lagu aroosay waxayna toddobaad ka hor ku guurisay habdhaqankan ay dib u soo cusboonaysiinayaan mid ka mid ah gabdhaheeda caadadii hore waxaan gabdhaha ku aroosisan jirnay inaan dameerkaas u raranoo aniga laygu soo aroosay gabdhihii dambe oon baabuurta ku aroosinin waaba naga waasheen caadadayniyaan soo ceshanay marka caadadii hiddi iyo dhaqankayni aan dib oogu soo noqonnay wixii dambe iyo wixii kasii dambeeyaba aan sharaftaas ku guurino oon dameerkaas u rarno oon baabuurba badsatanba gabar hadda la dhali gabar la aroosaaba aan baabuur wixii ka dambeeyey markii ay meesha ka baxday dowladdii dhexe ee dalkeenna soomaaliya waxaa nabaadguur ku yimid caada dhaqameedyo badan oo ay caan ku ahayd soomaalida jamaal cali cabdi rediyo ergo beledweyne
halkani waa rediyo ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
bismillaahi raxmaani raxiim oo aanho ah faadumo kuna nool cadaado waxaan rabaa inaan ka qayb galo barnaamijka maaweelada axadda waxaana uga qayb qaado rabaa nebi amaan hore loo qaaday oo halkudidiisu yahay sidatan ramadane ramadane ramadane ramadane ramadane ramadane laburayo loriyaqi ramadane laburayo loriyaqi ramadane rabbiku soo faray amana aan quraanay ramadaan
rediyo ergo ayaa nagala socotaan dhageystayaasha danaynaya inay nala wadaagaan xaaladaha deegaanadooda waxay soo wici karaan nambarka gaaban ee labo eber hal labo dhageystayaal inaguna halkan ayaanu ka baahin doonaa codadka aad inoo soo duubtaan ee aad kaga qeyb qaadanaysaan barnaamijyada ka baxa raadiyo ergo iyo kuwa aad kaga hadlaysaan xaaladaha deegaanadiina markana kusoo dhawaada xubinta googa waxaa soo jeedinaysa fawsiye cumar bare
kulanti wacan dhegaystayaal meel kastoo aad nagala socotaan kusoo dhowaada xubinta googaalaysiga oo toddobaadkiiba mar aad ka dhagaysataan idaacadda ergo maantana waxaan idinkugu hayaa googaalaysi qurux badan haddaba si fiican u dhegaysa yuusan ku dhaafin inta badan carruurta iyo weliba dhallinyarada ayaa ku madadaasha marka ay rabaan in ay googaalaystaanna waxay ku bilaabaan googa waa qofka su-aasha bilaabaya qofka kalena wuxuu yidhaahdaa cigalle haddaba googa cigalle waxaad sheegtaan afar nin oo salli ku wada fadhiya oo aan salaan isla gaarin aan mar kale ku celiyo waxaad sheegtaan afar nin oo salli ku wada fadhiya oo aan salaan isla gaarin maanta gogaalaysigeenu kaas ayuu noqonayaa haddaba haddii aad rajaynayso ama aad danaynayso inaad ka qayb qaadato waxaad nagala soo xiriiri kartaa telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labiyo toban meel kastoo aad ka joogto soomaaliya waa kuu bilaash fariin cod ah iyo mid qoraal ahna waad noo reebi kartaa haddaba si codkaagu uu nadiif u noqdo waxaan kaa codsanaynaa marka aad duubayso inaad ka fogaato meelaha buuqa leh oo dadka badan ay joogaan meelaha dabaysha leh meelaha wax kasta oo codkaaga macnaha hoos u dhigi kara oo aan la maqli karin ayaad ka fogaanaysaan mahadsanid intaa ha inoo joogto dhegaystayaal xubinta gogaalisiga oo aad kala socoteen idaacadda ergo
haddii aad joogto gaalkacayo goldogob ama bandiraley raadiyo ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada waxaad ka dhagaysan kartaa raadiyo hayaan mawjadeeda f m-ka ee dherarkeedu yahay siddeetan iyo toddobo dhibic siddeed
hagaag dhegeystayaal raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan ramadaanul mubaarak ayaanu hawada idinka leenahay meel kastoo aad joogtaan xubinta hibadayaal abuurka ee toddobaadkan waxaanu idinkugu haynaa wareysi aanu la yeelanay abwaan cali axmed xasan oo loo yaqaano cali shan iyo toban oo ku nool magaalada dhuuso mareeb ee xarunta gobolka galgaduud waa hal abuure haddana ka hadla qabyaaladda iyo colaadaha dadka soomaaliyeed u dhexeeya wuxuu sidoo kale hal abuurkiisa kaga hadlaa dhirjarista iyo nabaad guurka wariyaha raadiyo ergo ee gobolka galgaduud cabdirasaaq xirsi haajirow ayaa wareystay abwaanka
hal abuurkayga ilaa yaryaraanteydii hal abuurkayga waan joogay oo hal abuurkayga waxbaan ka dareemayey dadka saaxiibadayda ee dhallinyarada ahina ay ka dareensanaayeen ilaa iyo xilligii shan iyo toban sano afar iyo toban sano aan jirin marka hal abuurkaygu ilaa yaryaraantaydii waan la dareemayey oo bulshadii aan la soo koray way dareemaysay iyo aniga nafsadayduba laakiin soo bixitaan aan soo baxo oo bulshada dee intii ila kortay maana inta kalena ay ogaato waxaa u horeeyey labada kun toban iyo shantii labada kun toban iyo lixdii waa gartay marka maxaa maxaa soo shaacbixiyey hal abuurkaaga hal abuurkayga waxaa soo shaacbixiyey waxyaaba hadba bulshadu aan arko iyadoo ku dhaqmaysa waxyaaba colaadaha bahalka la yidhaahdo qabiilaadka iska dirirhaya oo dagaaladooda aysan joogsiga lahayn dee mid markay joogsataba mid kale dhinac kale ka bilaabanayso soomaalida waxyaaba badan dhirta la jarayo salka laga goynayo dhirtii ay socoto oo dhuxusha laga shidayo waxyaaba badan oo mashruucyo badan ha igu dhaliyey aana ka wada hadlay say u badan yihiin dhirta ayaa ka mida gabayadayda heshiisiimaha ka mida waxyaabaha noocaasa ayaa soo ugu ixusiisiyey inaan fankayga soo baxsho anoon gaarin weliba da'dii aan aawilaayee aan islahay fankaada aad soo caanbixisa waayahay imise ay dhan yihiin ama hal abuurkaaga inta waxyaabada aad tiriso intay dhan yihiin wallaahi wax la tirakoobi karo ma ahan wax cid bini aadami ay tirakoobi karto macnaha ay hadda hal maskaxa oo hal meela la isugu keeni karo way ka badan yihiin ama hadda aan ka wada hadli karno marka aaday u fara badan yihiin laakiin tusaalo gabayada dhirta baan kuugu hor dhacayaa gabayada dhirta waxaa ka mid a gabay dhala baan fiirsanayay waxaan arkay qola oo dhirtii inta ka dhammaatay geeda soo gadanaysa tallaalanayso qarash inta ku bixaysa geedkii soo gadistiisii haddana tallaalayso biyo ku shubaysa oo tallaale intaasoo qarash isagoo ka maranayo u beermaa wayna naga xoola yaryihiin runtii soomaali haddaan nahay dadka saas yeela markaan arkay waan mashquulay dadkii sida geedaha loo tallaala bay leeyihin way fiirsanayeen laakiin anu waan mashquula waxaan ku mashquulay midda dalkanaga ka jirta runtii gabayaan meeshaas ka sameeyey intii dhaladiiba aan daawanayay oon fiirsanayaan gaba sameeyo gabaga waxaa la yidhaahdaa diiliyda maasiyo martidu waa dibbaan baqane inkastoon da'yarahana abwaan daalacdaan ahay halkaan diiradda u saari rabo caawa duluucdeeda dadweynow dhegta u soo dabciya waa mid noodane ma ducaysna duulkiina baray duugis dhuxuleede dabka iyo masaaraha markaan duurka kula yaacnay dalka waxaa ka go-ay waa dhirtii dahaabigaaheedi geedkii tobanka deeqoodlay dowdar baa jaray deked inuu dalkiisa u ahaa lama dareensiine duhur kulul daruurtiiyo cirkoo diirka laga qaaday inaan cirida lagu daahi karin lama dareensiine dad iyo dunyo gaadiidku waa dawligii siday daraamada ratiga laga dhiga dabarka loo gaabsho dusha qurac marka uga dhaca dacalka raacsiiyo siduu daanka ula leexina ama u daaqaayo nin damiir lahoo fiiriyaa dab uma quureene mar waa doog mar waa daxad mar waa ubixiyoo daadsan mar daafaha bitaan yaalla oo deeqa ari weeye marna waa dugaal iyo gabaad dhaxanta duuslaalsha dallad weeye nooluu harsado daalna ku iloobo toddobaatan nooloo ku jira diirka qoloftiisa dab in lagula daayaa waa jaahil damaciise tobankaa danood iyo dembiga doqonka aan fiirin ee weli u sii daabana sow uu dabar gooyo dalkanaga dadweynuhu ma ahan inaad ku daysaan dushii hawdka kaymihii dadnaa doohigaa maray dariiq lagu tilmaamiyo malahan geeda dugullaye qoonkii dayoobahay waa heeska dawdabae dudun iyo waxaa naga raxin kuma dambeeyaan dabayluhu dugaal waabiyiyo waaye dayd adage dib u guure dirirkii gubiyo ururkii dayreede ka dalaabe deeriyo bicii daaqi jira waae dawac iyo baci dawac iyo sagaar baa ku haray dabinka boodda dowro geel dhul lagu daajiyoo dahan la soo waaye dowro geel dhul lagu daajiyoo dahan la soo waaye dandarada dhulkeennii qabiyo daqaradaa muuqda aawo inaan dukaan ganacsi iyo deeq ka meel dhigannay dadkaba waxaa u diif badan kuwii dugayoo shiday dowro geel dhul lagu daajiyoo dahan la soo waaye dusha kurayo kula soo qatimay duhur ma keenaane darka ugama haysaan raggii loo diyaariyey dabaadigu markuu mara darkee degelka sii jeesto deegeel markuu cabo biyaha kaalinka ka jeestaa halkaasuu sii jeestaa dhabarka uu xijiyaa kaalinka dabaadigu markuu maro darkee degelka sii jeesto deyr dhal iyo kareeb baa ku jira daahin oo fule e dusha kama indheeyaan duqow loo diyaariyey durduradii abeerkiiyo lawaay dooba iyo guuxe dusha sibirta faylaha dambiyo xagasha duubkeeda diilintii habeediyo ka go-e didiftii saarneed habeedu waxyaabaha markii sanada weliba u toostu geelu u badan yahay oo waa sii xoogaysataa ama nagarka u daaqo diilintii habeediyo ka go-e didiftii saarneede derbi dhagaxa oo loo dhisaa dumar ku maalan degeeli waaba lasoo xariiy magaalada lasoo geshay meel lagu ilaaliya markii lawayse u badan yahay derbi dhagaxa oo loo dhisaa dumar ku maalaane durduradii abeerkiiyo lawaa doobe iyo guuxe marka qaybtaas waa qaybahaas ayay ka mid tahay dhuxushaas ayaa u sababa lambar one xoolaha dabar go-ooday kow ka tah iyo abaaraha iyo dabayshaan iska socota colaadii waxaa igu xusiis dheer oo weliba hadda sanadka naga tegay aan ku xusiisto runtii gabayadeedana aanu jeclahay markaan ama meel iyadoo lagu dhegaysanayo aan ka maqlo dhigtaydu dafto ama markaan aniga xataa hal abuurkayga dib inta ugu laabto ma fiirsado badanaa laakiin halkaas gabaya waan fiirsada dib aan u fiirsadaa gabagaa waxaa hal ku dhigiisa markaan kuusoo qabto walaalaha dagaalamahayow duruuqday ceebtiiye dabaabaadka iyo ciidamada leesu dumay maanta waa dabargo-ene ma jiro dararnin maalah digsi laba iskula soo kortoo dirirtay weeyaane waa naagaa dumaasheed lehe doox ninkii qabaye waa diintiioo laga bixiyo dacariyo dhuunkaale waa oda duqoobiya haddayn kuray dareen mooge waana kii dadkuu xigay ninkaad kala dayowdeene waa kaa dirsa laheyd haddaad daallan tahay maanta waa kii daweyn kaa mudnaay daqar markuu gaaro waa geed dugsoon iyo tolkaa doorka ku ahayd dadku wuxuu dagaalaba marbuu dib u heshiiyaye marbaa nabadda kii diidi jiray dan u jeclaadaye dagiiran duur ku kala soofay ee dib isu soo laabtay ee dux iyo jiiraan noqdo gees isula duula daa inhan ka dhigo way damqaday saaad u dirirteen marka isaga gabagaa gabayadiida gabaga ugu xusiista dheer waay waayahay guud ahaan marka afwaan cali shan iyo toban maxaad uga hadashaa marka la fiiriyo inta waxyaabada aad tirisay ma waxay u badan yihiin sidaa sheegaysid wadaniyadda iyo dhankaas wacyigelinta ma nolosha kale sida jacaylka maxay ugu badan yihiin halabuurkaaga wallaahi horta way fara badan yihiin xag jacayl haddii la yidhaahdo waxbaa laga helayaa xag bahalka la yidhaahdo wadaniyadda oo ah haddii deegaanka la yidhaahdo waxbaa laga helayaa heshiisiimada ama maamulla ha noqoto ama beela ha noqoto hadda taan soo maray oo kale ha noqoto dhirta waxyaabahaasoo dhan bay u badan yihiin gabayadaydu nabadaynta beelaha ama ururada soomaaliya ka jira waxyaabahaasay u badan yihiin iyo dhirta iyo jacaylkana waxba n laga helayaa dee waayahay dib u heshiisiinta guud ahaan soomaaliya maxaad ku sifaysay wallaahi soomaaliya horta waa wax howl adadag ayay ku jirtaa oo tiih haddii aan dhahnana aana hadda aan la dhihi karin oo laakiin ay tiih waxyaabaha tiiha la yidhaahdo aan ku sugana urur iyo qabiil baana baday uurku taallada eh ayakaa awooddii dan guudgooye araxdii ayakaa israac iyo midnimo looga hol waaye ayakaana kala odayo unugba meel taagay nin waliba adooga u gaday aaka iyo booshe dusha adaari aafaha jigjigo amase mooyaale afdheer iyo shaneeliyo ilaa tin iyo ood weyne n f d ogaadeen iyo owdal iyo saaxil imey awaar iyo tog dheer ogoga boosaaso afka mudug iyo hayraan galiyo webiga ooxiisa afgooyiyo jannaaliyo ilaa xeebta iriddeeda af madow irdaha baydhabiyo xamar haddaad eegto afar boqoloo calan baa ka mudan oon is aaminin waana wada soomaali waxaad arkaysaa maamul yaroo meel xiranaya mid kale deriskaaho walaalkiisa ma ou ogolo inuu soo galo dawladaha shisheeyaha inay soo galaan uu ogolya waa wax runtii aad u xanuun badan marka waa wax soomaalidu wallaahi xaalad adadag ayay ku jirtaa ilaahay subxaana wa tacaala ha ka bixiyo
halabuurkaaga xaggee u marsiisaa bulshada waxaan u marsiiyaa dee saxaafadaha dhallinyarada u shaqaysa ayaa iga qaada waraysiga waana badanaabana way halkaasi goobaha laysugu yimaado oo xafladaha showga in badanaan ka qayb galay oo hadda wax la tirakoobi karo ma aha gabayo badanaan show ka tirshay ayaa jira oo aad u fara badan oo hadda aanba la soo koobi karaa gabayadaydu xafladay u badan yihiin boqolkiiba siddeetan xafladahay ayay u badan yihin gabayadaydu marka maxaad ku dooratay in xafladaha lasugu yimaado aad xafladaha usoo bandhigto dadku dee ma wada dhegaystaan ma wax ma wada dhegaystaan wax ma wada raadiyaan oo hadda sida youtube oo kale facebook oo kale waxyaabahaas dadku aaladaas kama wax kama wada raadshaan wax marka qofkiisa indhihiisa waxbuu ku arkaya midda kale qofka markaad hor taagan tahay iyo markaad war usoo dhiibto markaad hor taagan tahay oo warkaas qaado ogyahay kana kuna qiiro ogyahay kuna qadiyad badan yahay qofka markaad hor taagantahay hortiisa warka uga caddayso laakiinse warka markuu meela soo maro dee waa soo qabooba aa la dhihi karaa marka saas ayaa igu kaliftay inaan xafladaha u badsho sugaanteyda
saynab saynab heera ku aaway xaggee joogtaa
haye haye Hmm, karbabacdiisii buu soo wataa war halkan ayaan jooga
haa ilaan halkanaad ku jirtaa oo weel baa dhaqanaysaa cunugii iyo xaalkiisii ka warran sidee buu yahay muxuuse ku yidhi dhakhtarkii haddaad u tagtay war anigu ma garanayi ilmo oo aan aabbood ka war haynin oo aniga un faraqay haysta naahedhe waad muran iyo qarshajac badan tahay markaan ku arkaba hadal unbaad la soo taagan tahay muxuu ku dhahay dhakhtarkii hadda ii sheeg war dhakhtarkii ma arkin laakiin kalkaalisadii aaminaayeed waxay ku talisay inaan u qaadno wiilka dhakhtar cali
soomaaliya adduunyada iyo meelala deris ahba waxaa si xoog leh uga socda dadaallo badan iyadoo layska kaashanayo sidii loo xakamayn lahaa cudurka dabaysha adigana hooyo iyo aabbe iyo ced kastoo ka mas-uula carruur waxaa looga baahan yahay inay dhankeeda dadaal ka gasho
waa hagaag dhegaystayaal qaybihii dambe ee barnaamijkayaga ayaanu soo gaarnay raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan markana ku soo dhowaada riwaayadda lama huraan dhowaada sheeko tixano ah oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan xaaladaha nolosha soomaalida haddii ay noqon lahaayeen nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqancelinta dimuquraadiyadda dowlad wanaagga iyo dibudhiska waxaa soo saaray raadihii la oran jiray irin ee wakaaladda wararka qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha bini'aadamnimada magaca sheekadu waa lama huraan waxay ka hadlaysaa burburkii ku dhacay qaranweynihii soomaaliya kadib dagaaladii sokeeye ammaan darrada baahday kala dambayn la-aanta qaxa dhaca iyo kufsiga sheekadu waxay astaan midnimo u qaadanaysaa tuulo qayaali ah oo ay ugu magacowday tubcaano oo loola jeedo tuulo barwaaqo ahayd oo ay dadka oo dhani ku wada noolaayeen iyada oo dadka aan loo kala xigsanayn qabiil iyo koox mana ahayn mid leh ciidan iyo hub waxay dadkeedu ku wada dhaqmayeen xeerar ay isla ogol yihiin tuuladaas waxay noqotay mid laga qaxo oo dadkii nabadda ku wada noolaa midba meel u jihaysto koox hubaysan ayaa halkaas waddo ka dhigatay dadkii deegaanka degganaana u diiday in si nabad ah ay u degganaadaan dadkii tubcaana ka qaxay ayaa dhibaato kala kulmay meelihii ay nabadda bideen waxaana ay bilaabeen in dib ay ugu soo noqdaan tuuladoodii si nolol cusub ay halkaa uga bilaabaan sheekada lama huraan waxay dadka u bidhaaminaysaa sida loogu baahan yahay lama huraanna ay u tahay iskaashi wadajir walaalnimo cadaalad iyo isqadarin taas oo keenaysa in dadku ay higsadaan nabad iyo horumar haddaba ku soo dhowaada qaybta sagaaliyo labaatanaad ee riwaayadda lama huraan
wacalaykum asalaam waad mahadsan tihiin faarax dheere iyo dhuubow haddiiba adinkoo wada socda adii timaadeen soo fadhiista hadda oo soo gudba guriga gurigiinii wey jisakallah nuur waxaannu ku nimid yeeritaankaagii degdeg ah oo wax dhibaha jira horta wax dhibihi ma jiraan dhib allaha naga hayo laakiin hawl yar baa jirta anigaa idiin yeedhay waa hawl deg deg ah oo ku saabsan imaatinka ninka lagu magacaabo calibaashi oo soo dhowayntiisa markii hore oo ninka la yidhaahdo calibaashi oo uu noo qaabilsanaa rooble garanay awnuur ma waxbaa isbeddelay haaho wax yar baa isbeddelay ninka lagu magacaabo rooble waxaan uga baahday inuu ii raaco meelihii ay sida weyn u soo degeen dadkii abaareysnaa ee aad la socotay gartay marka balliyadii iyo seerooyinkii uu isagu qorshahooda markii hore sameeyey ayaa loo baahday inuu ii raaco waan garannay
sidaas darteed dhuubow iyo faarax dheerow meeshii uu ka bixi lahaa ninka lagu magacaabo rooble waxaan damcay in la diro dhuubow oo isaguba hadda aad la socotaan oo ka mida dhallinyarada waxbaratay ee wanaagsan ee muddo dheerna ku noolayd deegaanka tubcaan awnuurow taasi waa wax jir horta kowdhe laakiin awnuur mid ma ku xisaabtantay ninka dhuubow la yidhaah ma og tahay inuu yahay gacantayda midig goordhowna aan bilaabi doonno tacabka soo socda ee beerihii howl culus inagu soo food leedahay annaguna aan beerihiiba ku cusubna hadda midda kalena awnuurow aan ku raaciye taasoo ah inaan aniga iyo sureerb aan si tabarruc ah ula shaqaynayno macallin basbaas oo aan u dhigayno maadooyinka kale ee dugsiga looga baahan yahay taas nin moog maahi waan ogahay waana la socdaa waxaase jirta in rooble iyo aniga arrina hoosta ay naga soo gashay arrintaasoo ah midaan rooble looga maarmayn
aanur bidaan kuu sheega hadde haye waxaa jira meeshan dhalinyaro badan baa joogta dadkoola baa jooga marka ka waran haddii dee dad baa jooga shaqaha aan haynin haddii jikada aan u dhibaan intaa ka waran
waxaan u malaynayaa faaraxow taas inaad uga jeedid maaweelo iyo kaftan horniyow jigre waa taqaani ma nin loo diri karaa ninkaas qaaliga oo muhiimka oo qiimaha lahoo kale midaan kuu sheego taa ismaliya waxaan is leeyahay horta soomaalidu waxay tidhahdaa madaxa muuqda iyo midi saawira midna lagama quusto marka jigre maadaama uusan hawl hawl hayn aan ku tijaabina meesha tan laakiin laakiin mid ma og tahay jigre inuusan ninku intuusan xataa imaan uu mucaaradnimo kala soo kala hortegaba ninka calibaashi haa waadna og tahay oo galabtii dhoweyd wuxuu nagu sameeyey aniga iyo macallinka bartamaha suuqa tubcaano tubcaano ayuu shalay aniga iyo macallinka faraqa nagu qabsaday ma adiga macallin basbaas war wuxuu nagula kaca waxa la sheegi kara mahaba waa la yaaba alla ilaha anuurow dhacdadaas mid aad mudnaydeen ma ah laakiin horaase waxaa loo yidhi nabaraad filaysan xadin kuuma keeno hadduuba ninka jigrayamiya
waana nin waana ka suurtowdaata haddaba waa muddo gaaban inta aan ninkaas garoonka ka soo qaadayno haddii ay ka fursa waa noqotay inaan aniga wax ka doono waa inaan hal maalin uun sii aadaa oo aan sii horumaraa si uusan wakhtiga tacabka iyo howlaha dugsigaba aysan u dayacmin maya maya adeer dhuubow horta khayr allaha ku siiyey wax dayacmayaah ma jiraan oo xataa middan baa ah arrin muhiim u ah tubcaano waxaan filayaa in waxyaabo badan oo danahooda ah ay ka qabsan doonaan reer tubcaano horta ilaga nafteena ee awnur xil gaar ayaa naga saara arrinta ayadaa kowdhe arrintuna hadday mar joogto danta guud ee tubcaano waa lagama maarmaan in aanu qabanno marka sidaa darteed dhuubow hari maayo howl kasta inoo taal oo beeraha ku saabsan ama taayada noo gaarka dhuubow baxaya oo meesha loo diro waa insha allah waad mahadsantihiin nacam waxaa kaloo jirta inaan maalmahan ku hawlanayn inaan dhowr dibi soo iibsanno sax wax dhib ma lehe waxaa sii wada doona sureer iyo adeer faarax sidaas bay inoo ahaa doontaa saasaan isku ognahay waad mahadsantaha adeer dhuubow safar salaama
waayaha awnul nabaday hadduu ilaah yidhahdana ninka dhuubow waa isqabanqaabinaya haddana wuu soo mataqaana alaabtiisi wixiis waa inuu diyaarsada doosha u baxo waa laga maarmaan danta guud ayaa wax walba ka weyn tubcana danteeda annaga wax walba uga sabrayna waa la qabanaya taas insha allah laga maarmaan taas
basbaas basbaas miyaa durbadiiba gamaaday waa maxay waariyay basbaas
hee yaa maxaad sheegaysaad hurdada nooga toosinaysaa maxaad toosin waaba fiidkii maxaa kugu dhacay maad ila hadashid ama goortan baa fiida naajooko yaana ummadda huruddaa kula yaabin marka hore hoos u hadal bal maxaa dhacay maalmahan waabaad ka soo daraysaaye oo caawa macallinkii waa la jaray darajada mudnaamiyaha oo kale laigu yeedhayaa basbaasow haddaan ku odhanayaa basbaas oo basbaas oo i dhegayso oo dhagahaaga fur oo waxaa gool la huwan yaan ugula hadlin miya walla cid badan hala kaa daynay dhegayso heedhe horta jooqay maxaa kuu diiday inaad aayar una hadasho waxaa doontaba sheego maad aayar una hadashid
horta adigu maad si wanaagsan ila hadashi markaan kula hadlo maxaad afka ii goosataa waan hurdaye ma anigoo soo jeeda ayaan saa kuula hadli lahaa jooqay gacaliso yaa waanaad og tahay inaan daallanahay yaa waad ogeyd waxaanu inaan hurdoono daalanaad u daallanahay macaanay maxaad ku daasha horta maalintii oon dhan baan carruur qur-aan u akhriyayay oo waad og tahay nin carruur dugsi joogta la raacshana inuusan daalhurnayn daal hurayn ee maxaa darnaa bal caawa soo dhowo hoos u hadal hoos tartiib waxaan rabaa lacag aan ku bici mushtiro
caawa qosol taagan tahay oma waxaad maqashay basbaas lacag buu haystaa maxay tahay sheekadan cusub maxayse maxaadse ku falaysaa baayac mushtarka makhaayadda ka shaqayso anigu xaggeense lacagta ka keenaya waad og tahay xaaladeenna xabiibi macaanay walanin waxaan ku leeyahay makhaayadda islaamtu leeda aniga shaqaha iga dhigine iminka lacag waad ii heli kartaaye waan arkad sida dadka deegaanka ay ku xushmadaynayaane maad ii weydiisi lacag
waan ka xumahay wallahe iyo bille waxaan ka xumaa inaan dadka iminka waxba weydiin karin ee maadna sugtid ilaah baa waxayna siinaya innaga midda kale waxaana sugan oo kale ayaaba jiraba haye ma ogta in hadda laygu sheegay inay hayaan jiniyo Haye, dulo oo.
aan la garanaynin acuudu billahi min shaytaani oo la rajiim.
ii sheegay xitaa waxa dhasha iga xidhay inay yihiin ma jinniyada haa acuudu billaahi min ashaydaani arajiim naancaam alcimraan iqra qulxiye iyo albakhraan intaa carabka ku hayaa anigaa shaydaan ka adag ilaahay baan ka magan galnay waxyaabaha aad sheegayso iyo shaydaan dhashana ilaahabaa bixiya ee duulashan iyo xana kaama haystaan baryahanse waan ku ogahay oo salaadii baad seegseeg ka tahay xagga cibaadada u bado hooy jooqay waxa aad sheegaysa ilahay baan ka magan galnay haddii aad xanuunsan tahayna waa loogu daweyn goortii alla wax inoo dhiibe eh anaa kugu tufaya adna aad salaada u tuko ma garatay haa faatixa iyo tu acuudu billahi min ashaytaan rajim xagga salaada u bado waxa aad sheegaysana dadku yeenay kaa maqlin oo lagaa maqlin waxaas waa khuraafaade ma garatay shaydaankana iska naaro haddana waxaan ku dhigayaa taxriishi ma garatay Hay.
walle waa yaab walle waa yaab waxaad ii sheegtay inaad iga naxin oo waxba aadan igu falaynin laakiin waa layga cudiyaa waxay hayaa allah cuudiya naa qur-aankan kaaga cuudina cuudu cuudus iyo wax kale looma baahna iyo solool iyo kharash israaf eh waxaan maadan aqoonin yaa hedha kugu soo afuufay ma makhaayadii shaqadeedaa kaaga dartay yaa bal haddii alla i yidhaa waxyaaba waxyaabaha ka wanaagsan baan qaban doonaaye ma aragtay iska soho macana cawdu billahi min ashaytaan rajim kac bal soo weysayso maaragtay xagga salaada baryahan waa lagaa soo galay horta maalin maxaad si ciyaalka ila hashaa oo maalba ii tala seexo macruur baan maanaa ku seexinaya salaada tukaan ku leehay alla barya barya ee maya waad daalan tahay xabiibi ma garatay oo waxaan isleeyahay goor hore ha seexato ogoy salaaddii subaxna waa nagu soo dhowdahay ma garatay aan hurdeen waxba kaama gelin kortay hurday qabdaan anaa soo seexanaye orod tag horta midda kale ku seexo inaynu dul jiifna dareere islaameed ma garatay xabiibi yaa tartiib lahay ah subxaan allah subxaan allah
haddii aad joogto gaalkacyo waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa mawjadda f m t raadiyo gaalkacyo maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
halkani waa radio ergo isha wararka Radio arrimaha bini'aadanimada
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mowjadda gaaban ee lix iyo tobanka midirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan migahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
ergawa ergadeydii ergawa